gobollada bari ee maraykanka ee washingtonna ay ku jirto waxaa maanta ooxada ka bilaabmaya nadiifinta baraf xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay da'yey barafkan ayaa saameeyey in ka badan siddeetan milyuun oo maraykan ah oo gobolladan degan waxaana barafkan sidoo kale uu koronto la-aan dhigay kumanaan kun oo qof tirada dadka la xaqiijiyey inay barafkan ama u dhinteen shilal uu barafkani sababay ayaa lagu sheegay inay siddeed iyo toban imika marayso wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan waxaa meeshaasi ka dhacay duqeymo aada iyo aada u badan oo loo geystay magaalada dhaataheeda kala gedsan dadki joogay degmada ceel cadde dhammaan waa ay ka baxeen oo ay ka barakaceen
waa tahay codkaasi dhegeystayaal waa waraysiaan la yeeshay guddoomiyaha degmada garbahare oo inoo soo socda goordhow balse marka hore warbixinta ka hadlaysa barafka laga nadiifinayo ama nadiifinta barafka ee ka bilaabatay gobollada bari ee dalkan maraykanka waa kan jamaal axmed cismaan
malaayiin qof oo isugu jira ganacsato iyo shaqaale ayaa bilaabay axadda maanta in ay qodaan oo ay iska saaraan barafkaa saameeyey deegaanadooda iyo dhulalka magaalooyinka washington new york iyo magaalooyin kale oo ku yaala waqooyi bari ee dalkan maraykanka halkaasoo la sheegayo inay guud ahaan ku dhinteen intaa xadda la xaqiijiyey sagaal iyo toban ruux magaalada bethlehem ee gobolka pennsylvania ayaa waxaa la sheegayaa in shaqaalaha ka shaqeeya qodidda barafka ay shaqo bilaabeen horaantii axadda iyadoo dadka deegaankuna ay badeen iyo waxyaabo kale oo lagu baabi'inayo barafka ay la soo bixeen si ay u banaystaan hareeraha waddooyinka ee dadku ay maraan ee lagu socdo sidoo kale dhammaan magaalooyinka gobolkaasi ayaa sidaasi laga samaynayaa iyadoo hadda dadku ay u suuragalayso inay socod bilaabaan sidaasi si la mid ah waxaa iyana arrinkaasi laga bilaabay branford connecticut hornaantii sabtida dabaysha new york ku dhufatay ayaa la sheegayaa inay tahay tii labaad ee ugu xooga badnay taariikhda magaaladaasi new york halkaas oo baraf gaaraya lix iyo labaatan dhibic sideed injis oo u dhiganta lixdan iyo sideed sentimitir uu ka da-ay sakhdii dhexe habeenkii sabtida kaasoo ku dhowaaday rikoorkii hore halkaasi labada kun iyo lixdii baraf ka da-ay ee gaaraya lix iyo labaatan dhibic sagaal inj sida ay sheegtay waxda la socodka hawada dalka maraykanka sagaal iyo toban qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen shilal la xiriira dhinaca hawada oo xumeyd magaalooyin ku yaala arkansas north carolina kentucky ohio tennessee iyo virginia maalintii sabtida qof ayaa la sheegay inuu ku dhintay maryland halka saddex ruuxna ay ku dhinteen magaalada new york city xilli ay baraf iska xaaqiyeen laba ruux ayaa sidoo kale ku dhintay gobolka virginia kadib markii uu aasay baraf waddooyinka magaalada washington oo ilaayo laba fiid u soo jirsaday ayaa dabayshu waxa ay u jehaysatay dhinaca iyo waqooyiga halkaas oo ay gaartay magaalada new york oo sabtidii saameyn ku yeelatay dad gaaraya ilaayo labaatan milyan oo magaaladaasi ku nool dabaysha ayaa la sheegay inay ku socotay ilaayo afartan mayl saacadii kuwaas oo qaarkood aastay gawaarida waddooyinka hareeraheeda yaalay maadaama dadku aysan ku socon karin gawaarida loona sheegay inaysan isticmaalin guddoomiyaha new york andrew ayaa waxa uu xaalad degdega geliyey sidaasi si la mid a waxaa sameeyey toban guddoomiye gobol oo ku yaala dalka maraykanka waxaana dadka ku dhaqan magaalada new york lagu amray inay guryahooda joogaan oo aysan soconin marka laga reebo gawaarida gurmudka degdega sidoo kale daeysha ayaa waxay ahayd mid si xawliya ku socota ceebaha dhinaca gacanka halkaas baraf iyo dabeelo iswata laga dareemayey gobolada arkansas tennessee iyo kentucky jimcihii rikoorkii ugu weynaa ee baraf ka da-a magaalada washington ee xarunta dalka maraykanka ayaa ahaa kun sagaal boqol laba iyo labaatankii markaas oo u soo jirsaday dhulka ilaa iyo siddeed iyo labaatan inch
kaasi wuxuu ahaa jamaal axmed cismaan oo warbixintaas ku saabsan barafka ka da-ay gobolada bari ee maraykanka inoo soo koobi